madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay weheliyeen ra-iisul wasaare kheyre qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kumanaan dadweyne ah kala qayb galay maanta salaada ciidda masjidka isbahaysiga islaamka isagoo hambalyo u diray guud ahaan shacabka soomaaliyeed wuxuuna madaxweyne farmaajo oo jeediyey khudbada ugu talagalay munaasabada ciidda uu si gaar ah diiradda ugu saaray amniga dalka gaar ahaan magaalada muqdisho waxay dowladdu ka shaqaynaysaa sidii ay uga hortegi lahayd falalkaas argixisnimada leh ayna ku yaran lahayd ee dhibaatooyinka shacabka soomaaliyeed ee uga imaanaya dhibaatooyinka uga imaanaya argagixisada madaxweynuhu waxa uu sheegay in amniga muqdisho ay caqabad ku yihiin ururka al-shabaab wuxuuna shacabka soomaaliyeed ka dalbaday in ay la shaqeeyaan ciidamada si looga hortago weerarada al-shabaab nabadgelyadana wax looga qabto waxa ay dowladdu ka shaqaynaysaa sidii magaaladan ay ugu soo dabaali lahayd ammaan iyo xasilooni waa loo baahan yahay wada shaqaynta ciidamada qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed
qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka magaalada muqdisho ayaa waxay dhankooda salaada ciidda ku dukadeen masaajidada kala duwan ee magaalada muqdisho qaar ka mida oo aan la kulanay dadka muqdisho ayaa ka hadlay dareenkooda farxadda ciidda inkastoo ay jireen kuwo culayska dadweynaha kasoo food saaray xadidaada dhaqdhaqaaqyada ka hadlay si qurux badan oo nidaamlaaan ku tukannay alxamdulilah wax dhibaataa ma arkin si amniaan ku soonnay anigoo asad cabdi xuseen waxaan ku iidhnay masaajidka marwaas saaki ciidda waa alxamdulilah si wanaagsan aan u ciidhnay haddana waxaan diyaarunahay inaan damaashadka ciidda sii wadana wallaahi waadooyinka way xiran yihiin laakiin qof walba halku joogun buu ku ciidayaa sooma intaasuun baan kusii ciidaynaa magacaygu waxaa lalaa axmed maxamed mukhtaar waxaan ka imaaday degmada afgooye inkastoo waddooyinka iska xidhay magaalada muqdisho aan usoo ciidaystay saakay salaadda waxaan kusoo dukanay degmada afgooye marka run ahaantii magaalada markaa soo gelayna xoogaa waddooyinka aadayna ugu dhib badnaayeen rafaad badan iyo barbaleen badan waan lugaynaynaa xaaladdeenna caadi ma ahan dowladda marka waxaa ka codsanaynaa inay waddooyinka noo furaan magacaydu waa firdowse cabdulaahi cilmi waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan u hambalyeynaa ummadda soomaaliyeed waxaan u hambalyeynaa kullo caam oo anto baqeer waa cabdiraxmaan jilaani maye runtii aad baa looga ciidayaa magaalada muqdisho tan iyo subaxii wixii ka dambeeyey tan markii xalay la shaaciyey in ay maalinta jimcaha ciid tahay waxaa weeyaan diyaargarow baa lagu jiray maantana ilaah baa ciiddii samasamad nagu gaarsiiyey ammaanka muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey inkastoo aada loo ciiday meelo badan haddana waddooyinka magaalada muqdisho qeybo ka mida ayaa xirnaa dad badan oo u dabaaldegaya munaasabadda ciidda ayaa sheegay in culayska ka jira magaalada uu saameyn ku yeeshay in ay gaaraan goobihii ay u baahnaayeen seynab abukar maxamed v o a muqdisho